بسم الله الرحمن الرحيم كسور دواده قodobada warka caawa kuwada ugu door koran waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo la kulmay Ameerika dalka Qatar wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha koonfur galbeed Soomaaliya oo magaalada Beedhabo ku qabatay kulan loogu hadlayay iskaashiga iyo tayanta adeega biyaha dowladda Soomaaliya oo markii ugu horeysay ka hadashay xaaladda magaalada Boorame ee gobolka Awda sheegtana inay kaalin ka qaadanayso duqa degmada Gaalkacyo oo shacabka uga baaqay inay isdiiwaan geliyaan si ay ugu qayb qaataan doorashada dadweynaha ee dhowaan la filayo inay ka dhac dalka Soomaaliya warka caalamkana waxaad ku dhegaysan doontaan dagaal ba'an oo ka dhex qarxay Pakistan iyo Taliban
soo gudbinta warkan waxaa suurtagelisay warshadda safaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
dhegeystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwada ugu door koran markana waxaad kusoo dhawaataan warkii faahfaahsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa kulan kula qaatay magaalada dooxa ameerika dalka qatar sheekh tamiim bin xaamid athani madaxweynaha iyo ameerika ayaa ka wada hadlay xiriirka soo jireenka ahaa ee ka dhexeeya labada dal xaaladda gobolka iyo heshiisyada iskaashi ee ay horey u wada galeen soomaaliya iyo qatar kuwaas oo ku saabsan maalgashiga kaabayaasha dhaqaalaha amniga iyo qorshayaasha horumarineed ee hirgelay ee dib u habeynta dowladnimada dagaalka ka dhan ka ah al-shabaab iyo hanaanka doorashooyinkooda dhankiisa amir tamiim bin xaamid ayaa muujiyey taageerada joogtada ah ee dowladda qatar ay la garab taagan tahay shacabka iyo dowladda soomaaliyeed isagoo sheegay in ay door muuqda ka qaadanayaan horumarinta iyo xasilnimada dalka soomaaliya wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha koonfur galbeed soomaaliya ayaa magaalada beerdhabo ku qabatay kulan loogu hadlayay iskaashiga iyo tayanta adeega biyaha saraaji isaaqa ayaa beerdhabo kasoo diray wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha koonfur galbeed ayaa soo qaban qaabisay kulankan tababarka aqoon kororsiga ah kaasoo lagu falanqaynayay tayada adeega biyaha iyadoona diiradda lagu saarayo sidii bulshada loogu heli lahaa biyo nadiifa oo tayo leh islamarkaasina adeega loogu dhoweyn lahaa bulshada kulanka waxaa ka soo qayb galay agaasimayaal ka kala socday wasaaradaha tamarta caafimaadka waxbarashada bayada iyo mas-uuliyiin ka socday hay-adda unisef intay kulanka uu socday ayaa waxaa si aada looga dooday sidii loo xoojin lahaa iskaashiga dowladda iyo sidoo kale ganacsatada si loo horumariyo adeegyada biyaha koonfur galbeed soomaaliya ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay mid ka mid ah mas-uuliyiintii ka socday hay-adda unisef iyo agaasimaha wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed iyagoona barnaamijkan muhiimadda uu leeyahay in badan ku dheeraaday marka muhiimadda dhan waxaa niskuhase inay helo adeeg oo isla wadaagaan dowladda iyo ganacsatada ganacsatada bulshada markay dhigaan dowladda kasoo rooraan laakiin dowladda waa mkiinimaas waa laakiin tiraas hadda baydhabo tusaale qaadana warjana shaqa badan qabto oo fayle wadanku oo biibilna kasaanee hantidii oo geliyeen riska qaadadeen nafeedaysan iskataladeen 2008kii unisef walaka dartii eelaanka dartii babilanka dartii geerga baydhabo biilka haysada marka way fadlaan barnaamijkan in la jeeyay marka afgooy xudur waajid degmo kasta oo baybakol iyo gadurka ay kumid heshay lower shabel oo macquule in lagu faa'iideeyey
موضوع إسهارها هي موضوع إيد مهم أو ميلان هي public private partnership دولتي iyo hay'ado gaarka leh in maanaha wala isku darsadaan taas oo lan ku danlay maanaha ani oo wala tayle la saar tusaalaha maanaha in sheegad mowduuc geeyay maanaha biyaha waa marka xaquuqaad maanaha in sheegad dawladdu rol shameynayday ee inay horta biyo tayle in la helo biyo la waraabo in biyo dadka anfayle saas oo kale maanaha quality show iyo caafimaad show fayle in la saara roolka dowladda nagada saasoo kale lankasins helcor available manawater biika filan oo idbka jaroy ama magaalo roogey ama tuulo roogey inisu bi oo ka filan iyo disuska helcor agaasimaha guud ee wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha koonfur galbeed soomaaliya mudane jaylaani oo isagu wasaaradiisu ay soo qabaqaabisay kulanka ayaa in badan ka sheekeeyay hadafka laga leeyahay kulankani muhiimada ugu weyn shirkan aan iskugu imaan maanta waxawaay in oo wacyi guud aan ka qaadano fulbiiga sida u shaqeeyo maxay tahay xaggee ka shaqeeyaan wax hadda ku cusub soomaaliya waxyaabahaas dhan in oo idinka oo fikradiin aada ka dhiibataana rabnaa triblbiga in badan waa lasoo tijaabiyey soomaaliya waa lagu tijaabiyey sida somalilan iyo puntland wuuna ka shaqeeyey triblbigna uu sheegayo waa adeega in loo dhaweeyo bulshada sababtoo ah bulshada qayb ka ahaato ganacsatada qayb ka ahaato dowladda qayb ka ahaato waa adeeg laga wada shaqaynayo si loo helo adeeg hufan isla xisaabtan ku jiro triple b lagu sheegayo waxaas waay wax cusub ma ah laakiin waxaa idinka rabnaa sababta laidinku yeer waxawaay inaad fikrad naga siisaan nooca triple b ku fiican oo baydhabo qaadan karto noocyo badanaa jiraan iyo sidee u shaqayn lahaa fikradihiinaa muhiim noo ah aada iyo aada umahadsantiin seminaarka wuu noo furan yahay dowladda federaalka soomaaliya oo baah ka soo saartay qalaalaasihii rabshada watay ee ka dhacay gobolka awdal gaar ahaan magaalada boorama dowladda federaalka ah ee soomaaliya waxay ka xun tahay qalaalaasihii rabshadaha watay ee ka dhacay gobolka awdal gaar ahaana magaalada boorama dowladda waxay tacsiid tiiraanin leh u direysaa ehelada dadkii halkaasi ku geeriyooday waxayna caafimaad deg deg ah rabbi ugu baryayaan muwaadiniinta ku dhaawacantay dagaalkaasi falkaasi wuxuu intaa falkaasi wuxuu ah mid nasiib darro ah oo laga baaqsan karayay waxaana ugu baaqaynaa maamulka somalilan in ay u turaan shacabka deegaankaasi in la dhegeysto lana ixtiraamo dareenkooda islamarkaana si mas-uuliyad leh loo xaliyo tabashada shacabka lagana dheeraado ficil kasta oo xaaladda ugu sii dari karaa dowladdu sidoo kale waxay ugu baaqaysaa odayaasha dhaqanka culamaa udiinka ganacsatada haweenka dhalinyarada iyo guud ahaan shacabka gobolka oodal in ay muujiyaan degenaan lana joojiyo ficilada waxyeeleynaya badqabka iyo xasiloonida maamulkaasi bulshada ku nool intaba islamarkaana wadahadal loo maro xal uherista xisada halkaasi ka taagan ee sii dabadheraanaysa dowladda federaalka ah waxay diyaar u tahay in ay ka qayb qaadato taakuleynta dhaawacyada u baahan gargaar caafimaadka degmada kaalkacaya ayaa shacabka ugu baaqay inay isdiiwaangeliyeen si ay ugu qayb qaataan doorashada dadweynaha ee dhowaan la filayo in ay ka dhaco dalka soomaaliya cabdirasaaq maxamed ayaa kaalkacayo kasoo diray
xilli si habsami leh ay magaalada gaalkacyo weli uga socoto isdiiwaangelinta dadweynaha ee doorashooyinka qof iyo cod ayaa waxaa maanta kormeeray xarumaha ay ka socota isdiiwaangelinta duuqa degmada gaalkacyo cabdiraxmaan sheekh xasan jimcaale ay uheliyeen xubno ka tirsan guddiga doorashooyinka iyo soodimaha qaranka ee madaxa bannaan waxaana guddoomiyuhu intii uu ku sugnaa xarumahan uu waraysi la yeeshay howlwadeennada guddiga doorashooyinka iyo sidoo kale dadweynaha iyagu iska diiwaangelinaya xarumahaasi duuqa degmada gaalkacyo cabdiraxmaan sheekh xasan jimcaalo isagu maanta ka mid ahaa mas-uuliyiintii isdiiwaan geliyey ayaa uga mahad celiyey guddiga doorashooyinka qaran sida ay bulshada ugu fududeeyeen hanaanka diiwaangelinta dadweynaha isagoona sheegay in bulshada gaalkacyo looga baahan yahay inay isdiiwaangeliyaan si ay codkooda ugu doortaan qofka iyagu ay rabaan islamarkaana ay ka faa'iidaystaan fursadda ay maanta haystaan saakaan nasiib u yeeshaan isdiiwaangeliya aad iyo aad baan ugu faraxsanahay ilaahay baa mahadoo dhan u sugnaatay mar kale tiimka ka socda guddiga doorashooyinka madaxa bannaan waxaa le aad iyo aad baa umahadsantihiin saaxiibaday axmed iyo madar runtii xarumaha aan soo booqannay iyo shaqada si u socotana waa ku faraxsannahay ujeedka halkaan u soo istaagay wuxuu ahaa bulshada reer gaalkacyo bulshada reer gaalkacyo iyo dhammaan bulshada soomaaliyeed iyo gaar ahaan bulshada reer galmudug waxaan aad iyo aad runtii ugu baraarujinaya kana codsanaya gaar ahaan reer gaalkacyo inay isdiiwaan geliyaan qof aan isdiiwaan gelin hadhow codkiisa waxna kuma qaadi kara waxna kama bedeli karayo marka waxaan aad iyo aad u codsanaynaa inay isdiiwaan geliyaan bulshadu si fiican bay u socota oo qurux badan bulshada qiimaha badan oo uga mahad celinaynaa isdiiwaangelinta iyo runtii soo xaadiridda waxaan codsanaynaa in la isdiiwaan geliyo kadibna kaararka codka insha allahu tacaala xilliga yimaadaan la wada qaato ee aan qof isdiiwaan geliyo hadhow uusan dib uga dhicina uusan maaragtay ka seexan in bulshada beled iyo baadiye miyi iyo magaalo in laga soo baxo meel kasta waa loo fududeeyey runtii waa ka mahad celinaya guddiga in loo fududeeyo oo soojooyinka la badiyey oo meel kaste maaragtay la geeyey bulshada waxaan ka codsanaynaa inay codkooda siday berri qofka ayagu ay rabaan u soo saaran lahaayeen inay maanta isdiiwaan geliyaan muwaadin haddaadan maanta isdiiwaan gelin berri codkaaga qofka aragtay kuma dooran kartid marka isdiiwaan geli maanta berri markii kaarka codbixinta la keenana soo xaadiro qaado markaa kadibna qofka dalka iyo dadka iyo diinta aad u aragta in xal ugu jiro gacantaada ku ciilbaxa insha allahu tacala aad iyo aad baa umahadsan maamulka somalilan ayaa dowladda soomaaliya ku eedaysay inay horinayso rabshadaha ka taagan boorama maxamed maxmuud cabdi ayaa inoo faahfaahinaya xukuumadda somalilan ayaa waxay dowladda federaalk soomaaliya ay ku eedeysay inay kaalin ku leedahay rabshadaha ka socda magaalada boorame ee xarunta gobolka awdal qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda maamulka somalilan ayaa waxa uu qornaa ama uu ku qornaa luqadda ingiriiska ayaa lagu sheegay in dowladda federaalk soomaaliya ay hurinayso rabshadaha ka taagan magaalada boorame islamarkaana ay abaabuleyso ama ay ka abaabuleyso boorama falal liduu ku ah ammaanka xukuumadda somalilan uma dul qaadan doonto faragelinta dowladda federaalk soomaaliya ay ku hayso deegaanada maamulka somalilan ee nabadda ah gaar ahaan magaalada boorame ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedkan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda maamulka somalilan marka laga soo tago eedda somalilan ay u jeedisay xukuumadda soomaaliya ma jirto caddeyn muujinaysa in dowladda soomaaliya ay ku lug leedahay rabshadaha ka dhacay magaalada boorame ee xarunta gobolka odol waxaana shacabka magaaladaasi ay diidan yihiin bandhiga boogga xeer ciise oo markii hore la qorsheynayay in lagu soo bandhigo magaalada saylac balse hadal maanta uu jeediyay madaxweynaha somalilan lagu sheegay in markaasi la baajiyey bandhiga booggaasi ay ka dhasheen rabshadaha halka aad naga dhegaysanaysaanna waa reediu jira markana warka caalam sida ay wararku sheegayaan iska hor imaad dhimasho iyo dhaawac sababay ayaa ka dhex qarxay bakistan iyo ciidamada afghanistan iyadoo labada dhinac midba midka kale uu ku eedeeyey inuu jebiyey xabad joojin aan jilacsanayn dadka deegaanka ayaa habeen hore ka qaxay magaalada sbain booltka ee dalka afghanistan taasoo dhacda xadka kun iyo lix boqol meel u jirta ee ay wadaagaan labadaasi dal il caafimaad oo ku sugan magaalada kandahaar ee u dhow ayay warbaahinta u sheegtay in isbitaal maxalli ah uu helay midad afar qof ah saddex dhaawac ayaa lagu soo sheegay bakistan dagaalo goosgoos ah ayaa bilihii lasoo dhaafay si daba joog ah u dhexmaray labada dhinac halka sidoo kale xukuumadda taalibaan ee dalka afghanistan a bakistan ku eedeysay in ay duqeymo cirka ah ka geysteen gudaha dalka bakistan dhegeystayaalla warkii habeen halkaas ayaan kusoo gabagabaynayaa ciduu warka iga seeganaa waxay dib ugu daalacan karaan barta aynu facebook ku leenahay waa anigoo cabdiqaadir maxamed iyo maana sidaas iyo nabadgeliyo